sanad kaste wakhtigan oo kale dalka jabuuti wakaalada jabuuti ee dadka leh baahida gaarka ayaa si rasmiya u dhaqaajisa xuska toddobaadka qaran ee dadka leh baahida gaarka iyadoo ujeeddadu ay tahay in lagu xuso waxyaabaha xagga horumarka ee u qabsoomay dadka leh baahida gaarka oo maanta dalka jabuuti horumar la taaban karo uu ka hirgalay dhinacyadaasi wakaaladda oo taageero xoog leh ka haysata madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sanadadan dambe si firfircoon ugu howlgashay horumarka dadka leh baahida gaarka agaasimaha wakaaladda jabuuti ee dadka leh baahida gaarka ducaali siciid maxamuud ayaa tilmaamay waxyaabaha sanadkan ku cusub toddobaadka qaran ee baahida gaarka waxaan maanta toddobaadka qaran ee dadka baahida gaarka ku cusub barnaamij aada iyo aada u qurux baan kulle oda socotiin waxaa toddobaadkaa qaran oo ku saabsan yahay intiisa badan inaan soo bandhigno dadaalkii xukuumadda uu hormood ka yahay madaxweynaha dalku alxaaji ismaaciil cumar gelle sanadkiina soo dhaafay iyo sadaalinta amba halka sanadka soo socda waxyaabaha qorshaha noogu jira aan soo bandhigno taasoo mar kastana uu madaxweynuhu leeyahay ahmiyadiisa isagu bilon baan odhan karayaa in lasoo bandhigo wixii noo qabsoomay marka maanta haddaan taabto waxaa adkaysin maanta waxaan bilownay waddanka in xafiisyada aan sii badinay hay-adihii xafiiska dadkii baahida gaar kale waay waxaa dhacday dalkii oo dhan ilaa qofka baahida gaar kale ka bilowda waddankiin o dhan meel kasta degan yihiin meel kasta waxay ka rabaa service adeegi loo sameeyo waxaa maanta ku jira toddobaadkan qaran in aan furi doono insha allahu tacaala santarka kaorka ku yaala dhakhtarka belbela oo ah meesha lagu waxeeya lugaha marka dadka accident ku dhaco ama macaanka lugaha la guday halkaasa lagu sameeya gacmaha halkii awl loo tegi jiray wadana loo dhoofa jiray oo kii madaxweynuhu hirgeshay barnaamijkaas qayb saddexaadba haddana ku daray oo waxaan aragnay in duugitaankii waddankeena waxaa ku batay avcg marka anagoo isla kaashan wasaaradda caafimaadka waxaan furi doonaa meel cusub dhinac kale dowladda jabuuti oo xoojinaysa taageerada ay u fidiso dadka leh baahida gaarka ayaa dhowaan markii u horreysay mar keliya u shaqo geysay xafiisyada dowladda in ka badan boqol iyo konton qof oo ah dadka leh baahida gaarka faysal maxamed muuse oo ka mid a dadkaasi ayaa sidan iigu warramay fursaddan markay noo soo baxday layidhi waad shaqo tegisiin horta kow waana loo yeedhay waar maxaad haysatiin baa layidhi shahaadooyin oo maxaad ka soo dhigateen oo maxaad ka shaqayn karaysiin markaa waan odhanay baag baan haystaa contability biro waan ka shaqayn karayaa edid waan ka shaqayn karayaa adu boor waan ka shaqayn meel kasta waan ka shaqayn karayaa marka interviewdii ay naga qaadeen waan shahaadooyinkeenii wixeenii oo dhan baan keennay waana loo yeedhay waan soconnay subaxii oo nala soo kaxeeyey gaadhi oo nagu soo qaadeen waa imanay wasaaraddeenii maalgelinta biroodii waa nala fadhiisiiyey waa nala soo dhaweeyey si fiican baa naloo soo dhaweeyey wallaahi waxaa iska bedela horta kow kabaawal horta niyad baan yeeshay baahideedi waan iloogayba baahiba ma leedihiid baan yidhiba nin caadiya oo dee maanta waxba ka maqnayn ulxaati dhamaystiranyaa niyaddii horta kow horta u horeysa waa niyadda wax niyad haddaad heshid wax kasta waad niyaddii markaan helay shaqadii aan lageeyey lay fadhiisiiyey waan tegay khalaas dadkii ummaddii baan ka mid noqday dahadeed rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti